ururka wiber oo kaashanaya hay-adda u n f b a ayaa tababar ugu furay magaalada hargeysa hablaha adeegayaasha bulshada ee xaafadda sheekh cumar kaasi oo ku saabsan saameynta uu guurka deg dega ah ee uu ku leeyahay hablaha aanan gaarin maskax ahaan dhaqashada qoyska samiira maxamed axmed guddoomiye ku-xigeenka ururka wiber ayaa sharaxday muhiimadda tababarkan ujeeddadan maanta iskugu nimi waa in laydiin tababaro saaad u noqon lahaydeen romodal romodal tusaale togan oo aynu kaga hortagno waxyaabaha curyaamiyey horumarkeenna iyo korokaceenna dhaqaale ee somalilan uu ku horeeyo guurka deg dega ama inuu qofku guursado isagoo aan hayn xilligii qaangaadhka u gaadhay qaangaadhku ma aha un inaad shan iyo toban jir gaadho qaangaadhku waxa wey inaad xataa maskax ahaan aad gaadho oo jir ahaan iyo maskax ahaan aad diyaar u noqoto si aad u qaaddo mas-uuliyadaha kala duwan ee kugu soo kordhaya waxaa laydiin soo xulay ee laydinka soo xulay i d b-giini in aad ku celisaan fariintan halkan idinka soo gudbin doono isuduwaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha gobolka muruudijaax jaamac saciid iyo agaasimaha waaxda dhallinyarada ee wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha somalilan mustafa cali nuur ayaa si wada jir ah u bogaadiyey hay-adda wiber iyaga oo kula dardaarmay hablaha tababarka loo furay in ay ka faa'iidaystaan horta marka la eego dhallinyar marka la leeyahay hablaha iyo inamadu waa isku mid xuquuq isku midana way leeyihin tacliin isku midana way leeyihin laakiin maxaa ka duwan in sheegayaa habluhu waxay kaga duwan yihiin inamada erly marrageka guurka ay ku degdegaan hablaha ayuu keenaa damage much wars than the boys inamada iyagaa ka xun inankuu ka soo kaban karaa if he marries early in eighteen years seventeen years he will recap wuu ka soo kabanaya isagu maanta waxaa halkan ujeeddada ugu weyne halkan laydii keenay waxa weeyaan maadaamaad hablo dhallinyara ee soo korayo mustaqbal badan la tihiin inaad aqoontiina kordhisaan oo gaab badan intaad waxbarashada wadataan aanad anigu soo bixin sida erly marrageko kale uu ka yahay aan caqabad ku yahay aqoontii inaad meel fog ka gaadhaan walow diiniya yahay guurku uu waajib yahay laakiin qofku inuu yaraan ku guursadaa oo isagoo wakhtigii guurka gaadhin oon dhinacyo badan aan mataqaanaa iskaafiin oo cafaad ahaan aan dhammaystirmin oo fisicaal ahaan aan dhammaystirmin inuu guursadaa waa wax maanta dalkeenna ku soo kordhay waxbarashadiina uu ka hadhayaa qofkuna waxaa muhiima inuu waxbarto oo berri waalidkiisa u anfaco caruurtiisa berri u dhali doono u anfaco mustaqbalkana dalka wax ka bedelo hay-adda webeyraa soo abaabusheena runtii aad baan ugu mahadnaqayaa iyo hay-adda qaramada u n f b a oo dhallinyarada reer somalilan dadaal badan la garab taagan